wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaanadan waday wax kabeddelka dastuurka iyadoo talo laga weydiinaya dhammaan bulshada ku nool maamul goboleedyada dalka ururka haweenka gobolka banaadir mar ay qabteen kulan ayaa waxa ay ka hadleen doorka haweenka ay ka qaadan karaan wax kabeddelka dastuurka gudoomiyaha gobolka banaadir jawaahir barkad ayaa sheegtay in maamulka gobolka banaadir aan wax laga weydiinin wax kabeddelka dastuurka iyadoo ku baaqday in bulshada ku nool gobolka banaadir ay fursad u helaan in ay aragtidooda ka dhiibtaan wax kabeddelka dastuurka
la weydiiyo waxa ay rabaan marka boqolleyda lasoo bandhigay ee gobollada dadka jooga ee isteydyadooda ayagu dhisan yihiin miyaa lagu salaynayaa ra'yigooda in lagu qiimeeyo xaquuqda muwaadin ee matalaada gobolka banaadir mase waxaa lagu salaynayaa dadka maamulkoodii oo dhisan oo weliba canshuur bixiyaan dulman ah habeeniyo maalinna taagan miyaa wax laga weydiinayaa oo ka kooban lagu qiyaaso afar milyan shan milyan saddex milyan wixii la raba hala dhaho labaatan degmo dadka labaatanka degmo ku nool miyaa wax laga weydiinaa mase waxaa wax laga weydiinayaa dad isteedyadooda u dhisan yihiin afti aan loo qaadin annagana aan wana waxbana laga weydiin marka ani waxaan qabaa maadaama aan hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo galmudug iyo aan waxbana laga weydiinin in magaaladan taladeeda waxa ay noqon doonto rabitaankeeda dadka muqdisho ku nool ee ku nool caasimadda in la weydiiyo qodobadan xasaasiga ah waa muhim in laga talageliyo shirar badanaa ka qayb galnay waan arkaynaa meeshaan haween ahaan dowr ahaan kuma mudna kuma qorna haweenka soomaaliyeed waxaa hadda laga hadlaya ajnabiga oo sidoo kale ah ma noqon karo hadduu qabo ajnabi hadduu qof muslina oo ajnabiya uu qabo maxaa laga yeelayaa waa su-aal tan labaad dalka soomaaliya dowladdanaa burburtay gabar iyo wiilba waxay wada dhaleen ajaanib waxayna ku nool yihiin dunida ama muslin ahaadaan ama gaal ha dhalo laakiin waxaan u baahannahay taas doodeeda waa meel balse magaaladan dadkeeda wax ay rabaan waan sheegnay haddana waa ku celinaynaa wasiir waxa aan rabnaa magaaladan muqdisho inay noqoto caasimad dowlad goboleed ka madax bannaan dowladda federaalka ah hela matalaad tan saddexaad oo yaab kale waxay tahay waxaa la dhahay aqalka sare waxaa fadhiya dadka halkaan fadhiyo waxay leeyihiin isteediyo waxaa matala dad anagu malihin dadna matala kuma lihin dowladda dhexe ma garan karno sababta la rabo in aqalka sare oo u furnaado oo ku shaqeeyo sideed iyo tobankii gobol qodobkii toddobaatan iyo labaadee dastuurka ee qeexaayay si siman sideed iyo tobanka gobol waa in min saddex xubnood ay helaan ma waxaan dhegaysanayaa qofka saddexda idii kursi ku fadhiya ee aan waxna ii ogolayn miyaa la inta haddana gurigiisa loogu tegay isagoo matalaad leh ayaa la weydiinayaa mase aniga dulman iyo dadka ku dhaqan magaaladana waxaa la weydiinayaa xaquuqdeeni waxaan rabnaa aqalka sare bataatan laba qodob inay noqoto waa inaan matalaad ku yeelano aqalka sare oo gobolka banaadir uu helo matalaad oo mudnaantii muwaadinimo uu xaq ugu leeyahay ama in la kala diro oo gobolka aqalka sareba laga kaaftoomo dalka dhanna xukuumad iyo dowlad dhexe lagu maamulo waa qodob tan kale annaga maalin walba su-aalaa nala weydiiyaa gudoomiye ku-xigeenkeenna wuu joogaa guddiga dastuurka iyo iyo guddiga madaxa bannaan wasaaradda cadaaladda waana loo yeeraa waxaan rabnaana waan cadaynaa wasiir waxaan rabnaa inaan nala caburinin